maanta waxaan halkaan ku kulinay ku kulminay xildhibaanada northeastern ilaa kuwa tana river ayaa halka ku kulmeen anigoo ka hadlihayno dhibaatada hadda wadanka ka socoto taas oo ah biyabaxeenka ama elninada roobka batay oo wadooyinka go-een marka horeba wadama haysanin hasi ahaatee way go-een inta yareedna marka sidaas hadda aad maqlihayseen dhibaatada ugu waaweyn waxaaway wax wada la dhaha ma jiraan halkaas diyaarooyinka meesha ku degaayeen goroomadii diyaaradda dhan waa khalaas lama hayo waxaa kalaa jira hataa international airportkii wajeer dhankoo dhan hadda biyaha buuxsameen waa iska dhibaato kala dhibka meesha hadda ka jira waxaa weeyaan cunto lama hayo isbaalooyinkii daawo lama hayo waxaa khatar ah in cuduro badan hadda dallacaan waabay bilowdeen way dallacayeen corona ka mid ah iyo waxyaalo kale xataa xoolaha waxaad arkaysan geel dhiiqooday oo xarig lagu jiiday saddex afar kilomitr meel xoogaa kor loo jiiday aad arkaysan marka midda aan sheegahayn oo hadda walaalahayga ay sheegeen waxaa weeyaan dowladdii oo mas-uulka saarnaa oo dadkeeda mas-uulka saarnaa meede lama hayo waay arrinta lama hayo waay waa qaylinay haddana waan sii qaylinaynaa meeshan waxaan u baahan nahay dowladda kenya laba waalxaad lixdan sana waan soo qaylinayna majalan isdhumbaaneen dowladnimo in yar waxaan aragnay markay bilowday devolution laakiin waa fifteen percent boqolkiiba shan iyo toban oo dhaqaalaha kenya ayaa wax county la dhaha dhan loo qaybiyaa intii kale wax halkan ay kusoo hartay shaqadan iyagaa iska leh marka waxaanan doonaynaa si deg deg ah arrintan in lagu dhawaaqo inay tahay arrin khatar ah disaster ah in lagu dhawaaqo si adduunweynaha dhan ay noo maqlaan ay noo soo gurmadaan maxaa yeelay sida hadda ay ku socoto ibna aadamkii baa dhammaanaya cunto lama hayo xoolihii in yaro abaarihii ka soo hareen dhan khaas ahaan geela kulli waa dhiiqooda sidii gawaaridu isagana u taagtaagan yahay cunto ma cuni hayo maadaama dhibkan uu jiro dowladna la haynin dowladda waxaan leenahay waa warning aan bixinaynaa waxaan bixinaynaa warning waxaan leenahay tan waa tii ugu dambeysay aan dowladdan aan ku fiirinayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu